asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegaystayaal ku soo dhowaada waa xubinteenni murtida maanta waxaa xubinta murtida maanta aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waxaan idin leeyahay mar kale kulanto wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin meel kastoo aad joogtaan iyo si kaste oo aad noo maqlaysaan waana xubintii murtida maanta ee badanaaba aan isla naqaanay islana ogeyn sida joogtada ana halkan uga bixi jirtay waa xubin ka imaata kolba dhinac ama hadba meel laga soo dheegay ka imaata taasoo ah mid haddii eebba idmahayo wadata sinsaaryadeeda ama sikibsigeeda iyo sakaansigeeda sidata xubintaasoo ah mid un afka hooyo qaybihiisa faraha badan qayb ka ah waxaana xubnaha murtida maanta ee kolba dhinac aanu ka soo goyno iyadooo laga yaabo inay mar sheeka noqoto marna maahmaah mar kalena digniin waxaanoo dhanna midba qayb ayay ka tahay digniin xoobinteennan murtida maantana waxaa la yidhi oo aan ku soo qaadanaynaa idamka eebbe oo ay ahayd rag labo looma kulmiyo rag xooggiisaa la kulmiyaaye xeradiisa lama kulmiyo sidaa weeye waa mahmaah ka mid ah kuwa macnaha badan oo ujeeddooyinka farada badan dhanka nolosha u leh marka lagu leeyahay rag xooggiisaa la kulmiyaa waxaa weeye wadatashigiisa midnimadiisa waxqabsadkiisa horumarkiisa ujeeddooyinkiisa iskaashigiisa taas ayaa la kulmiyaa cadow iski celintiisa iyo maaragtay mufakernimadiisa waxaas warshadaha uu soo saarhaye xoog iyo waxyaalaha uu qaban haye ciidan ahaan tabarta uu leeyahay teknolojiga uu bixinay waxaasaa la kulmiyaa ama xoolaha uu shubahayo geela uu raacahayo adhyaha u dhaqanhayo waxaas ujeeddadu waxaa weeye rag waxaa la kulmiyaa waxqabadkiisaa la kulmiyaa ee xeradiisa lama kulmiyo sababtoo xeradiisa haddii la kulmiyo dee waxay noqonaysaa in la jujuubay oo amaba si kale la khalad lagu galo la yidhi la tartansiiye hebel iyo hebel yaa xoolo badan hebel hadduu hebel ka xoolo badan yahay soo kama fiicno hebel hebel dhinacaasoo kagama sarreeyo hebel soo dhinacaa hebel dhinacan kale sidaa kagama aha hebel soo sidaa iyo sidaa iyo sidaa ma ahan marka waxaa la kulminhayaaye waxa uu noqon hayaa laba qodob oo midna aan la kulminaynin midna la kulminhayo ayaa meesha yaalla waxaa la yidhi rag labo looma kulmiye waa loo kala duwaa rag xooggiisaa la kulmiyaa ee xeradiisa waa la kala duwaa sababtoo ah nin baa caydh noqonhaya weliba waxqabad fiican leh oo laga yaaba ninkaasu inuu yahay nin aad iyo aad kalsooni badan u leh geesi ah waxqabad fiican leh waxtar ah nin wax soo saar leh ah ama caqli fiican leh ama tilmaamo fiican leh haddana caydh ah inaad aragto ayaa laga yaaba saa darteed inaad dhahdo hebel oo maaragtay haddii ilah kuu sama ogol yahay in adhi jireed ah ayaa hebel ka fiicanoo xooluu leeyahay dee taa maahan marka xagga xoolaha ka kulminine waxaad ka kulmisaa xagga xoogga ka kulmi xooggu ama ha ahaado xoog aqli ama ha ahaado xoog cududeed ama ha ahaado xoog wax soo saar noocu doona ha ahaado dhinaca xooga unbaa ragga loo tartansiiyaaye dhinaca xoolaha looma tartansiiyo ayay ina leedahay mahmaahdan labaalayda ah waana mid gundhigu ah amaba aas-aaska nolosha qaybaheeda kala duwan laga yaaba in laga soo bogdooxay taasoo aynaan haddeer inagu diidi karin ujeeddooyinka laga lahaa sababtoo ah waxay inoo kala duuday ragga inaan waxa uu haysto lagu tartansiinine lagu kulmiyo un waxqabadkiisa iyo wax soo saarka kaleentee caqliyan iyo xoog ahaan ama tala ahaan uu kala leeyahay taas inay muhiimaddu tahay ayay farta inoogu fiiqday maahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteennan murtida maanta idamka eebe waxaan dhahaynaa doqon iyo hamayn baa madow doqon iyo hamayn ayaa madow waa doqon iyo hameynbaa madow marka sidaa laleeyahay ma ahan ujeeddadu in heer afrika loo socdo mahmaahdani waa mahmaah ka mid ah mahmaayaha saddex afleyda ah ama laba afleyda ah kuwaas ayay noqon kartaa dee koley turjumidduna wuxuu afkeennii hooyo oo cidna uma baahno in si gooni ah loogu turjumo